munaasabadan oo ay ahay titoyoka qalanjibi ayaan boqoliyo sagaalan arday oo dhammaysatay xirfado shalduwan ee farsamada galanta yaa welibaa galan kujeysatay hay-adda konseen oo yakaaladaas wasaaradda walbarashada iyo shaqada arrimo bulshada iyo welibaa aqabyo guddoonsiiyana boqoliyo sagaalanka arday oo dhammaysatay xirfado farsamada galanta waliba aan ku horeen munaasabada hadalaha kujeediyana waaniyo ku warbiyana xirfado iyo baradeen ardayda waxaana kumid a macalimiinta ardayda walbaraase xarunta farsamada galanta ee soosta aad baan u faraxsannahay oo markaa tacabka aad soo saarto aad aragto kolley farxaddu way kaa badanaysaa xarunta haddaan ka warramo soosta tifi center ama xarunta farsamada gacanta ee soosta waxaa ka qalin jebinaya maanta boqol iyo sagaashankan siddeetan ka mid ah oo bartay afar xirfadood oo kala duwan labaatan dawaarka ah labaatan cunto karinta ah labaatan sida videografi iyo editinka loo sameeyo iyo labaatan bartay qurxinta maadaama hay-adda consen worldwide ay idinku deeqday qalabkii lagu shaqo tegayay si brivada ama si babligaba adeeggaa waad u qaban kartaan farsamadaa waxaa kaloo ayn aada ugu hambaliyeynayaa consen worldwide oo beyj cusubu furtay dhinaga kale waliba ku hadlena gudoomiyaha walbarashada ee gobolka odol nuurdiin muuse cali iyo weliba ahaana ku mid eh mas-uuliyiinta ku qaybgalay munaasabadda wasaaradda waxbarashada heer qaran iyo heer gobol labadaba waxay mar kasta taageero la garab taagan tahay farsamada gacanta ardayda barata iyo dadyooga fuliye labadaba tusaale yaro fudud dugsiyada farsamada gacanta ee gobolka awdal liisanada ay isticmaalaan ee wasaaradda waxbarashadu soo saarto waxa loogu soo saaraa si firiya wax jaaja lagama qaado waxa kaloo ka wasaarad ahaan anigu waanba la qaadaya shaqadayadana ah qof walba oo meel u tegaya internship inaanu warqad u qorno aan nidhaahno ardaygaasi wuxuu u baahan yahay shaqo carbin siiya inaan nila raadino waa shaqadayada waxaa kaloo shaqadayada ah inaanu maalgelin idinkala shaqayno oo sidoo kale aan raadino cid maalgelin siisa dadkii xirfada bartay
waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa consign oo waaxda amminka annagoo ka soo galnanka wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada ahaan waxaan ka wada qayb qaadanay kaambeynno balballaadhan oo ay wadeen dhallinyaradan xirfadaha kala duwan ka qalanjabinaysaa taasoo runtii ah inayna u haynuun waxbarashadee ay muujiyaan wadaniyadda iyo maxay ahaydey inay dalkooga awooddooda ay wax ku celiyaan dalkooga iyo magaaladooda oo ay kaga qayb qaataan inay qurxiyaan magaaladooda gobolaka barado farsamooyinka galanta iyo muddooyinkii indambe ee way baahkabadadahayna gobolada dalka iyoo ku faa'iidaysada hayaan bulsho fara badan si walbadan uun ku bedelan noolaliyo